إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullah dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka alfurqaan kuwooda ugu doroon waxaa xalay magaalada muqdisho ka dhacay camaliyad istishaadiyo ah askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalo kala duwan ka fuliyey gobollada shabeellaha hoose hiiraan wajeer iyo gedo khasaare nafeed ayaa ka dhashay shilal gaari oo ka dhacay gobolka bari iyo koonfur afrika miidadka ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa laga helay goob qashin qub ah oo ku taala xaafadda mukuru oo ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga hijbada hoose ayaa mashruuc isugu jira gurmad caafimaad iyo mid dacwi ah ka bilaabay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ku baraarujiyey fadliga soonka maalmaha ku jira bisha muxaram موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatannaha kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa xalay magaalada muqdisho ka dhacay camaliyad istishaadiyo ah habeennimadii xalay weerar nafoornimo ah ayaa wuxuu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weerarkaasi istishhaadiga ah ugu yaraan waxaa lagu dilay sagaal iyo toban ka tirsan askarta dowladda federaalk oo kala duwan halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen halka ay ka dhacday camaliyad istishhaadiga ah ayaa ahayd aag u xiran shaqaalaha dowladda federaalka sida sirdoonka howlwadeennada wasaaradaha iyo ilaalada xarumaha muhiimka ah ee dowladda federaalka waxaa sidoo kale burbur lixaad leh soo gaaray xarumaha ciidamada dowladda federaalka ee aaggaasi ku yiilay hiiraan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal saf ballaaran ah ku qaaday xerada askarta xabashida itoobiya ee deegaanka halgan ee bariga wilaayada hiiraan lamana soo warin khasaaraha gaaray xabashida weerarkan ayaana kusoo aadaya iyadoo dhowaan weerar sidan oo kale lagu ekeeyey xero ciidan ee xabashida itoobiya ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka bakool shabeellaha hoose mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay dagaalo culus ku ekeeyey xerada ciidamada shisheeye ee degmada boolamareer iyo saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka bariire wixii khasaare ah ee kasoo kordha labadaasi weerar wararkayaga iyo barnaamijyadiina dambe ayaad ku maqli doontaan insha allah geeska kale milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo culus ku qaaday xerada ciidamada kenya ee degmada qorof xaraar ee gobolka wajeer oo ka mid ah dhulka muslimiinta oo ay kenya xoogga ku haysato inta uu socday dagaalka waxa uu dab xoogan qabsaday xerada waxaana jirta khasaare soo gaaray ciidamada kenya ee la weeraray askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada muqdisho zakariya cumar ayaa ka waramaya askarigan dilka geystay ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano ilaalo qaran waxaana falkan dilka uu ka dhacay isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho ninkan shacabka ah ee uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalk ah ayaana lagu magacaabi jiray muriidi maxamed cali waxaana dhacdadan naxdinta le ay timid kadib muran soo kala dhexgalay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo mid weliba uu kankale rasaas ku riday goob ay ku sugnaayeen dadweynaha waxaana rasaastaas sida bareerka ah loogu riday goobta ay dadweynuhu ku sugnaayeen ay haleeshay ninkan shacabka ah ee geeriyooday iyadoo ay xusid mudan tahay in aabbahan uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalka uu ka tegay siddeed carruur ah oo laba ka mid ah yihiin kuwo yaryar aabbaha dhalay muruudi ayaa isagoo ku sugan goobtii ay dhacdadu ka dhacday waxa uu saxaafadda kaga warbixiyey siday wax u dhaceen
wiilkii gacanka ka garkaranaa dishay haaddan waxaa u baahnahay ina wiilkaas haqiisa lee soo dhiciyo ilmahaas agoon oo laga dhigay ina la daryeelo sideed carruuroo ku da'diis waa afartan gardaraan u dili waa isoo ilmiis wax ukeystay oo hadda unaadsanaayo waxay banaanka unaadsanaya ayaa gacan gardaran dishi ninka dilina waa cayaal eletri laga keenay oo halkan ku jiro oo dilay waana ka tilaabsanayo waa kasii tegtay dalbadeeda inaa carruurtaas iska tegin iyo asaga ina macnaa ina macnaa حقوده او معناها لو دحيو وليسو بس كا وشقيجي عد كلو دخلها sidoo kale waxaa isna warbaahinta la hadlay mid ka mid ah caruurta uu ka tegay aabbahan uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalka wiilkan ayaa waxaa codkiisa laga dareemaya murugada haraysay iyo aabanla-aanta soo food saartay isagoona tilmaamay in aabbahood si ulakac ah loo dilay islamarkaana markii la dilay kadib meedkiisa laga tillaabsaday waxaa maanta u dhacay laba nin oo isbursanayso oo mid meesha kaamkan dhexdiisa ku soo cararay mid ka tirsan ciyaaro qaran oo ciidanka elitariga ah iyo aabbehenba markaas raashiin biriis noo keeno oo ceeriin ah iyo adeegiisa oo luuq ka sii baxo isgooska ay rabo mid oo elitariga laala qaran ka tirsan aabbehes oo luuq ka sii baxa bareer cad oo intoo rasaas ku dhuftay oo meedkiisana ka tillaabsaday asoon wax ogeen oo iska socdo tarbuun u socdo raashiinoo noo keenay adeegoo noo keenay waxoo galabsaday ma leh waxoo samaystana ma leh masaakiin noo shaqeynaya oo ahaa waxoo codka gabsaday ma leh haddana aabba ma heysano balaana noogu dhacday mininkaa lalku noolahay waxaa lehay sideed carruur askarta dowladda federaalk ayaa cadaystay daadinta dhiigga dadweynaha iyadoona si maalinla ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho looga soo calaamadeynayo falalka dilka dhaca iyo kufsiga ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh mana aha markii ugu horreysay oo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu si bareer ah ugu toogto qof shacab ah magaalada muqdisho balse dilka aabbahan wuxuu qayb ka noqonayaa dilalka sida joogtada ah ay askarta dowladda federaalka uga geysanayaan magaalada muqdisho iyadoona ehelada dadka la dilay ay warbaahintu ka codsadaan in cadaaladda la hor keeno dembiilayaasha balse dowladda federaalka ayaa codsiga dadweynaha mararka qaar waxay ugu jawaabtaa inay baaritaanno ku samaynayso cidda ka dambayso falalkan laakiin waa baaritaan aan afka baarkiisa dhaafsiisnayn sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanada iyo dadka waxgaradka ah ee u dhuundaloola siyaasadda dowladda federaalka ah ee gabadhaclaynta khasaare nafeed ayaa ka dhashay shilal gaari oo ka dhacay gobolka bari iyo koonfur afrika amuuraha ku aadan wararkaasi cabdalla mukhtaar ayaa soo jeedinaya wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa ku waramaya in shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaas shilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyo deegaanka kalabeer ee ku yaala isla gobolka ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen shilka kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray cabdirasaaq maxamed iyo cali bashiir waxaana uu burbur soo gaaray gaarigii ay wateen ee shilka galay dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa waxaa joogto ka ah shilalka gaari waxaana ay dadku u sababeynayaan wadooyinka oo burbursan iyo daraawalada qaarkood oo si xawaaro sare leh u kaxeynaya gaadiidka geesta kale dalka koonfur afrika oo ay soomaali badan ku nool yihiin ayaa lasoo warinayaa inuu isna shil gaari ka dhacay dalkaas kaasoo geystay khasaare nafeed ugu yaraan hal ruux oo soomaali ah oo ka mid ahaa soomaalida ku nool koonfur afrika ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay shilkan ka dhacay gudaha dalkaas maalmo ka hor ayay ahayd markii shil gaari oo ka dhacay waddada isku xirta magaalooyinka nairobi iyo mandheera ay ku dhinteen laba iyo toban ruux oo soomaali ah sida ay soo tabisay warbaahinta gudaha ee dalka kenya meydad ku dhowaad toban ruux oo kenyaan ah ayaa laga helay goob qashinqub ah oo ku taala xaafadda makuru oo ka tirsan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya sida warbixinta warkaasi uu kusoo gudbinayo cali aadan wararka naga soo gaaraya dalka kenya ayaa sheegaya in la helay xubno dad si foolxun loo dilay kadibna lagu soo tuuray meel gudaafad ah arrintaas ayaa argagax iyo cabsi ku beertay dadka kenyaanka ah booliska kenya ayaa sheegaya in hadda ay gacanta ku hayaan boorsooyin ay ka buuxaan xubno dumar ah oo la jarjaray kooxaha dembibaarayaasha ah ayaa waxay dhankooda sheegeen inay gaareen goobta ay ku taalla xaafadda isku raranka ah ee makuro ee magaalada caasimadda ah ee nairobi waaxda dembibaarista kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo d c i ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay inay heleen meedadka ugu yaraan lix qof oo dumar ah kuwaas oo la jarjaray kadibna xubnahooda oo go-go-on lagu soo riday boorsooyin kadibna lagu soo tuuray meel gudaafad ah booliska kenya ayaa dhankiisi tilmaamay in dhacdadan ay noqotay mid argagax ku beertay dadka kayaanka ah goobta ayay sheegeen inay gaareen markii ay soo gaareen wicitaano kaga yimid dhanka dadka deegaanka warka waaxda dembibaarista iyo midka booliska waxaa mid ka duwan sheegay kooxda ciidamada ammaanka dowladda kenya u qaabishin kormeerka taas oo sheegtay inay heleen meedadka sagaal qof oo gogo-on kuwaas oo ay sheegeen in toddoba ka mid ah ay haween yihiin waddanka kenya waxaa sanadkii hore laga helay xabaal wadareedyo laga soo saaray kaymo ku dhow xeebta badweynta hindiya halkaas oo ay ku jireen meydadka boqolaal ruux oo gaalo kenyaan ah balse dhacdadan ayaa kusoo beegantay xilli ay dibadbaxyo waaweyn ka socdaan ismaamulada waddanka kuwaas oo looga soo horjeedo cashuur kordhin ay samaysay dowladda ciidamada kenya ayaa lagu eedeeyey inay dileen dad dibadbaxyaal ah halka ay gacanta ciidamada ammaanka ee kenya ay ku maqan yihiin boqolaal qof oo aanan nolol iyo geeri lagu haynin maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo wilaayada islaamiga hijubada hoose ayaa mashruuc isugu jira gurmad caafimaad iyo mid dacwi ah ka bilaabay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaas muxsin xasan ayaa ka waramaya mashruucan oo iskugu jira gurmad caafimaad iyo socdaal dacawi ah ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano dhaca wilaayada ilaa iyo hadda waxaa laga fuliyey mashruucan degmooyinka dhoobley xagar afmadow iyo sidoo kale deegaano hoostaga degmooyinkaas deegaankii ugu horreeyey ee ay hawshu ka bilaabatay ayaa ah deegaanka yaara oo hoostaga degmada dhoobley waxaana ugu horreyn dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ay halkaasi ka bilaabeen howlo baaritaan iyo daaweyn ah oo loo sameeyey bulshadii ku dhaqnayd deegaankaas suldaan cabdiqani cabdulaahi oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey howshan isagoona u mahadceliyey maamulka wilaayada adeer hawl aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo dadku aad ugu faraxsan yihiin annaguna aan ku faraxsannahay oo howl caafimaad ayaa ka socota halkan dadku waxay heleen fursadayna weligood helin oo ah baadhitaan lacag la'aana oo baadhitaankii magaalooyinka waaweyn loo aadi jiray oo ilahay halkan ugu keenay oo wilaayada u soo dirtay iyo daawo sidoo kale lacag la'aana ee qaabka dadka loo daweynayo waxaa fadhiya laba dhakhtar dhakhtar haweenka iyo carruurta ayuu daweynayaa oo ku soo takhasusay dhakhtarna ragga iyo dadka waaweyn ayuu daaweynayaa wilaayada jubbada hoose waa wixii maarata loo soo idmaday waa rag la soo xulay ilaahay ha barakeeyo muddadu iyada kooban tahay ayaa haddana wax badan oo horumara oo maarata dadka muslimiinta ahaa oo gaar ahaan dadka deegaanada ku nool oo runtii maarataayay marka runta laga hadlayo aan heli jirin wax badan oo maarataayay sidanoo kalea marka wilaayadu aad bay u dadaalaysaa ilahay ha xifdiya akhriya adduunba sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku dhaqnaa deegaanka yaara ee loo fuliyey gurmadka caafimaad ayaa ka warbixiyey siday uga faa'iidaysteen daawa iyo baaritaano takhaatiir dibada hoose ka socoto aad u fiifiican dadka wax badana loo qabanaa daawo fiican baa loo hayaa aad baa loo daaweynhayaa marka daawo tayal ay hayaan xanuunkiisa la weydinaa sidii loo haayo meeshii laga haayo haddana meeshaasaa laga taawiil qaadanaa marka xanuunkii daawada difaacaan baa la siin hayaa maasha allah wax lacag ma laga qaada marka maya oo bilaash ah soo dhoweyn badan baa meesha ka jirta aad baa dareemaha u fiican yihiin ugu dambayntii mashruucan ayaa qayb ka ah dadaalada ay waddo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoo kaalmaysanaysa makaatiib kala duwan howlahaas oo lagu samata bixinaya bulshada caafimaad ahaan dhanka kalena lagu dhisayo aqoontooda wacyigooda iyo wacaalkooda halka warkaanu idinkaga imaanayo waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan mid ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa bulshada ku baraarujiyey fadliga soonka maalmaha ku jira bisha muxaram warbixintaasi maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa dadka muslimiinta ku baraarujiyey maalmaha fadliga badan ee sagaalaadka iyo tobanaadka ee bishaan aynu ku guda jirna ee muxaram ugu horeyn sheekh ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kaga duwan yahay soonka acmaasha kale la qabto waxaanu isku baraarujiinayno naftayda iyo nafta walaalahaba inaan ku baraarujiyo si looga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaala munaasabooyin ayuu noo yeelay rasuulkuna uu noo bayaaniyey sala allahu caleyhi wasalam munaasabooyinka khayriga ah waxaa looga talagalay inaan ka faa'iidaysanno maxaa yeelay adduunka aan joogno waa daarul camal waa meel shaqo berrina aakhare markii la taga waa daarul jazaa camalkii maanta la sameeyaay waa kan berri laiska abaalmariyo soonka alla subxaana wa tacaalaa acmaasha kaleed wuxuu ugu duway oo iskugu idaafeeyey isiguu isku siiyey abaalkiisana sida gaarka ugu qaatay tashriifan lahu isigoo soonka ku sharfaya abaalmarintiisana ka dhigaya wax aan xisaabnayn oo allah subxaana wa tacaala uu keliya uu ogyahay maxaa yeelay soonka wuxuu ka mid yahay sabarka qiimaha badan oo alle subxaana wa tacaala uu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin soonka ugu fadli badan ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram bisha alle subxaana wa tacaala isku idaafeeye muxaram la yidhaah annaga aan u naqaano zaka maadaama sanadkii markuu soo dhammaaday muslimiinta ay zakada xilligaas dhiibaan annaga aan sake ula baxnay ee shaharkaas shahrulaahi almuxaram soonkiisa ayaa ugu fadli badan shahrulaahi almuxaramna ilaan waxaa ku jirta yowma cashuuraa baa ku jirta soonkeedaa marka ugu fadli badan si guudba si gaar ahaan yowma cashuuraa sheekh maxamed garaar ayaa ummadda muslimiinta kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan maalmahan aadka u fadli badan ayaynu ku guda jirno sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii ay tahay waa in loo raaco laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira marka sidaasaan isku ognahay naftaydii iyo nafta walaalaha waxaan u dardaarmayaa khayrka in laga faa'iidaysto wajazaakum allahu khayra wabilaahi towfiiq xadiid uu wariyey abi hureyra radia allaahu canhuna ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi camal kasta oo qofka bani aadamka ah uu sameeyo isaga ayaa iska leh soonka marka laga reebo maxaa yeelay soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaa si gaar ah u abaalmarinaya xadiidkan waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim haddaba dadka muslimiinta ahayna dhageysanaya waxaa la gudboon inay ka faa'iidaystaan fadliga ku duugan maalmaha sagaalaadka ee tobanaadka ee bishan aynu ku guda jirno ee muxaram guud ahaana warkii idaacadda alfurqaan waa naga intaa